habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka dalsan qodobadan inahaynana waxaa ugu waaweyn madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dalka dib ugu soo noqday dekadda magaalada muqdisho oo lagu qabtay maandooriyaal tiro badan xiisadda wax kabeddelka dastuurka oo cirkaas ku sii shareertay guddoomiyaha hay-adda sodma oo lagu soo dhoweeyey london iyo sidoo kale golaha wasiirada ee hirshabeel oo ka hadlay xiisadda ka taagan hiiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon habeen wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada warkii oo dhan waxaan idiin socodsiinaya anigu cabdiwahaab cirguja aan ku bilaabe madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan booqday garowa halkaasina uga qaybgalay madal looga soo horjeeday wax kabeddelka dastuurka gogoshaasi uu dhigay siciid cabdulaahi deni ayaa maanta caasimadda dalka ee muqdisho dib uga soo laabtay maxamed cabdulaahi farmaajo oo la hadlay warfidiyeenka waxa uu sheegay islamarkaasina qabtay shiri jira-ayd inuu wejadihii u tegay garowe ay ahayd in wax kabeddelka dastuurka ay tahay arrin aan wanaagsanayn islamarkaasina ay tahay in meel laga soo wada jeesto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuuna baaq u diray maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa arrintaasi faahfaahiyey
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer puntland ee magaaladan garowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo soomaalinimada waaltinimada leh ee aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen waxaan runtii la kulanay marxalad ee cimilada aada iyo aada u kulushahay bil ramadaan oo dee ummadda cibaadeysanayaan maadaama ay tahay bil barakaysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameyno saasoo kale waxaan doonayna inkastoo waqti nagu yaryahay inaan tagno laascaanood khaatume state laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kuleelaha ah iyo bishaan ramadaan dadku cibaadeysanayaan inaan dadkii aan dhib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hogaamiye firdhiye cabdiqaadir firdhiye aan isu sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib usoo noqdo marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan wakti fiican ku imaado khaatuma aan ka bilowno magaalada laascaanood buuhoodle gumays iyo carooley iyo wixii suurtagal oo degaanadaas ah oo aan dadka la kulanno hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajeynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo khaatuma hadduu ilaah yiraahdo waa mahadsan tihiin ramadaan kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
codkaas waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta muqdisho dib uga soo laabtay islamarkaasina shir jaada qabtay oo la hadlay warafdiyeenka markana waxaynu milicsanaynaa saaxiibayaal dekadda muqdisho ayaa waxaa laga soo dejiriyey maandooriyaal uu ku jiro taabuu waryahayaga faadmo cabdulqaadir xasan ayaa booqatay dekadda magaalada muqdisho warkana ka diyaarisay
sida idiin muuqato konteynerkan ayaa iga dambeeya waxaana ku jira laba boqol afartan iyo sagaal kaartoon oo aad isweydiinayso waxa gudihiisa ku jira kaartoonkaas waxaa kaartoonkan lagu soo cabeeye daraagis khatar ah oo taabuu la yidhaahdo inta badanna khatar caafimaad uu u keenayo sida la sheegay dhalinta isticmaashaee ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho waxaana hore dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in la dagaalan adag ay kula jirto waxyaabaha maandooriyaha ee la keeno gudaha dalka soomaaliya hase yeeshee hadda dekadda weyne muqdisho ayaan ku suganahay konteynerkan buuxo iyo kaartoonkiisa ayaa gacanta lagu dhigay waxaana qabtay hay-adda tayloorka soomaaliyeed oo ku guda jirta shaqadeeda una qaabilsan hubinta badeecadaha soo gala dalka iyo kuwa ka baxa waxaana ay sheegeen in ka hortag weyn ay u sameeyeen haddii kalena ay ahaan lahayd mid markaasi dhallinyarada lagu fasaxo khatar caafimaadna ugu imaan lahayd hay-addu intay shaqadeedu ku guda jirtay iyo baaritaanaba markay konteynerkan gacanta kusoo dhigtay waxay ku wareejiyeen taliska saldhigga booliiska dekadda weyn ee muqdisho hay-adda taydhoorka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamtay in gudaha garoonka aadan cadde iyo dekedan weyn muqdishoba aan laga soo dejin karin waxyaabo khatar ku ah dalka iyo dadka ku noolba xaawo axmed xasan mareeya hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay sii laba jibaarayaan howlgalladan ku aadan oo ay ugu kuurgalayaan shakhsiyaadka ka dambeeya in maandooriyaha iyo sidoo kale raashinka qutulduruuriga dhacay ay soo gelinayaan gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa mareeya hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ay xustay in la xisaabtan adag ay la geli doonaan dadka ka dambeeya arrintan dhinaca kale ayay tilmaantay in wixii hadda ka dambeeya ay baaritaano guud ku sameyn doonaan suuqyada waaweyn ee caasimadda soomaaliya muqdisho intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay maxamuud cilmi fiidshi agaasimaha waaxda kormeerka ilaalinta tayada badeecadaha suuqyada warqad ka soo baxday xafiiska maareeyaha guud ee hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ujeeddaduna tahay eh, wareejin maandooriye white fox poch nicotin ayadoo laga duulayo sharciga lambar labaatan iyo toddoba ee jaangooyinta iyo tayadhoorka soomaaliyeed qodobkiisa afaraad farqadiisa labaad iyo qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad ee xeer nidaamiyaha baaritaanka iyo xaqiijinta tayadhoorka badeecadaha haddaba hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waxay labaatan iyo saddexdii bishii saddexaad ee laba kun labaatan iyo afar ku qabatay dekedda xamar maandooriye noociisu yahay white fox boch legotin oo loo yaqaan tabu oo ah maandooriye khatar ku ah caafimaadka qofka maandooriyahan oo ka kooban hal konteynar oo cadadiisu tahay laba boqol afartan iyo sagaal karton kadib markii aan aragnay warqadda sumadeedu tahay eh, h w d h islaash eber eber toban iyo lix islaash laba laba kun labaatan iyo afar oo ay gudbisay waaxda waafaqsanaanta iyo dhaqangelinta hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed in badeecada white fox poch legotin oo loo yaqaan taabu aysan waafaqsanayn halbeegyada iyo jaangooyinka dalka kana mid ah badeecadaha ka mamnuuca in dalka la soo geliyo sida ku cad xeer ra-iisul wasaare lambar boqol afartan iyo saddex qeybtiisa saddexaad sidaa darteed maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo afarta bisha saddexaad laba kun labaatan iyo afar saldhigga booliiska dekedda xamar sidaasaan caddeynayna booliiskaana lagu wareeji gacanta booliiskuna ku jiraa sharciguna mari doonaa wabilahi towfiiq waa mahadsantii faadumo cabduqaadir haday tv-ga dalsan dekedda weyne muqdisho markana haddii aanu eegno wax kabeddelka dastuurka ayaa gaadhay meeshii ugu sarreysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhowr jeer oo khudbado kala duwan oo aada u dhaadheer jeediyena waxa uu si weyn u weeraray madaxdii hore dalkan soo hogaamisay uu ku jiro maxamed cabdulaahi farmaajo waxna uu ku eedeeyey inay kasoo horjeedaan horumarka iyo haykalka dalka waxna uu sheegay xad sheekh maxamuud in ay ka go-an tahay in uu wax ka bedelo dastuurka islamarkaasna dalkan dastuurkiisa la dhammaystiro oo lagu soo kordhiyo xeerar kala xadeeya shacabka soomaaliyeed filla soomaaliya ayaa doonaysa inay meesha ka saarto xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale ku-xigeenkiisa laguna bedelay madaxweyne ku-xigeen filla soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabooyin aada u culus oo ay doonayso inay wax kaga bedesho dastuurka soomaaliya laakiinse waxay wararka hadda soo baxaya sheegayaan in filla soomaaliya u muuqato inuu qorshahaas ka noqon doono mid halbacaad lagu dhisaya maadaama ay si weyn uga soo horjeedaan mucaaradka uu ku jiro maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaanadii ugu badnaana aadeen dhanka farmaajo iyo siciid cabdulaahi deni oo iyagu si weyn uga soo horjeeda qodobkana saaxiibayaal haddaan ka gudubno markan waxaynu eegaynaa guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada london guddoomiyaha soomaaliyeed ee hay-adda sodma oo booqday magaalada london ayaa halkaasi waxaa kusoo dhoweeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan
yaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle oo howlo shaqo u jooga wadanka ingiriiska ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee london waxa ay u qabteen kulan soo dhoweyna
guddoomiyihii hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin iyo wafdi la socda ayaa noo yimid waxaa kaloo noo jooga ganacsato soomaaliyeed oo iyaguna maaragtay dhulka ka tirsanaa jiray oo soo gurya laabtay oo hadda noo yimid ayaguna waa joogaan
dadka qaar waxay u maleeyaan marka loo hay-adda maareynta masiibooyinka roob markuu da-ayo markii abaar dhacdayba laakiin colaaday ka shaqaysaa
waxaan ogahay inta dhaawac oo diyaarada lagu soo qaaday oo ama dagaal ahliya ahay ama dhibaatooyin ahayd ee ay hay-addu maaraysay xisaab ka badan tahay marka qaraxyadu dhacaanay shaqaysaa amniga ay la- ka dhinac shaqaysaa sababtaa qof haddii meel wax ka dhacaan masiibaa dhacday masiibadana waxay u baahan tahay maarayn
horta welcome to london mare Maxam- Ma- maxamuud macalin maareesaa jirto macalin cabdulle cageeraa la yidhahdaa ka ogayd?
soo dhawow ninka la yidhi maa- eh, masiibo maarey ninka yidhi hawl hawl badan u taal marka eh, masiibadana allaha naga yareeyo allaha naga koriyo istirahan ku marka shaqo badanaad qabatiin oo aad iyo aad ummadda ugu diirsato intii tabartiin ah waana ku mahadsantihiin
mudana soo dhawaaw adiga iyo wafdigaaga maxaafadda jaaliyadda waxaa la yidhahdaa south west london istiraadaada soo dhawaada aad baan ugu faraxsannahay inaan is aragno oo is baranno si fiican baa hadda caawa isku baran ninkan odaga marka waa mahadsantihiin soo dhaweyska waxaan la qabaa dhammaan eh, walaalaha siday uga soo qayb galeen kulankan quruxda badanna lagu soo dhaweeyhaayo walaalkeen eh, agaasimo maareeyaha masiibooyinka waxaan leenaha gurigaa kusoo dhawow الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, marka hore sharaf ii tahay inaan kasoo qayb galo xafladan aadka u ballaaran oo lagu maamuusayo laguna soo dhaweynayo maaree een, maareeyaha een, maxamuud macalin waxaan ku faanaa markaad sheekaysanen anuu nin xawaadlaanahay sidaan shabaabka oo adkahay horta mugu adagtihi way baqayaa way way waynoo shaqaystaan shabaabka laakiin annagu lama shaqaysano intaasaan ku tusanahay fariintaasna madaxweynaha naga gaarsi waa arkay moogta xawaadlii shabaab ma wada shaqaystaan gudoomiyaha sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey isagoo ka sheekeeyey xaaladda waddanka iyo daruufaha ku xeeran arrimaha bini'aadanimada waxaa la isoo wacay sideed saac iyo xoogo sideed saac bar inay ahaaday iyo sideed saac kulle duurka waa dukanay aroosho ku jiro waxaa la yidhi saddex qaraxa waxay ka dhacday magaalada beledweyne dhaawac meel la kala geeyey male dhimashada meel la kala geeyey male waxaa lagaa rabaa magaalada beledweyne male mataqaanaa waxuu ahay dhakhaatiir ku filan male daawo ku filan male xatee eh, bantaajkii lagu xili lahay male waxaa lagaa rabaa dhaawacyadaasi inaad ka soo qaadid oo aad keentid magaalada muqdisho
kani waa premier weled
markana waxaynu eegaynaa golaha wasiirada ee hirshabelle ayaa waxay si adag uga hadleen xiisad ka taagneyd gobolka hiiraan waxaana ka warbixinaya afhayeenka madaxtooyada hirshabelle waa axad afar iyo labaatanka maarso labada kun iyo afar iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowladda hirshabeelle shirka golaha wasiirada ayaa maanta lagu falanqeeyey loogana hadlay howlgallada baasan ee lagu bacsanayo kooxda khawaarijta ee al-shabaab si gaara golaha wasiirada waxa ay u dul istaageen howlgallada khawaarijta lagu ciribtirayo ee ka socda guud ahaan deegaanada hirshabeelle gaar ahaan waddada xidhiirisa magaalooyinka jowhar oo ah caasimadda dowladda hirshabeelle iyo magaalada balcad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dowladda hirshabeelle waxa ay ku guulaysteen inay xaqiijiyaan sugaan amniga guud ee waddada xidhiirisa magaalooyinka jowhar iyo balcad oo hadda ciidamadeennu ay gacanta ku hayaan qolyihii nabadiidka ay kusoo dhuumaalaysan jirana laga ceyriyey oo laga ciribtiray Ee, sidoo kale shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay geedi socodka hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa maanta golaha wasiirada uga warbixisay qor- degmooyinkii lagu soo guulaystay golayaashii deegaanka gurihii muhiimka ee laga soo gaaray iyo degmooyinka iminka miiska saaran ee laga fulinayo hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka dowladda hirshabeelle si bulshada deegaanadu ay usoo doortaan cidda hogaami lahayd shirka golaha wasiirada ee dowladda waxaa sidoo kale maanta looga hadlay arrimaha cadaaladda iyo arrimaha garsoorka guud ahaan deegaanada hirshabeelle waxaa la geeyey oo la gaarsiiyey maxkamadihii si deegaanadaasi looga fuliyo adeega cadaaladda shirkii golaha wasiirada ee maanta intaas ayaa looga hadlay ramadaan mubaarak
guud ahaanba saaxiibayaal intaas waxaan kusoo gunaanadayaa warka habeen idiin akhrinaya anigoo cabdiwahaab cirguja dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan makarantaynu kulmano nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel